dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkii idinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel
kuwan wacan wanaagsan nolwada joogtaan ise kastoo maqalka idiin soo gaariyaba ku soo dhawaada barnaamijka xulashada warasida xilli walba hadaanka aad maashaan marka laga reebo habannaba jimcaha
dowlad mushaar kuma lihi dalkanna waa u shaqeeya dadkaanse dadkaanse wax la leeyahay
ambarafar soobe banaadir seebiyaano beerta jaadka ceelasha afgooya yaa socdoo dan leh ilaa ay marka caddeey ooy gala gala gala gala gala istaag jooji gaariga keen lacagta boqol shilin soomaaliya halkan saar aniga haddaa garaash ka soo baxay wax ma wato waa ujeedta gaariga waa faaruq garaash baa ka soo baxay lacagta shaygaas maxay tahay bixi maysid adoo bixin lacagtee baakingaree gaariga askarigu waxa uu xaq ku leeyahay dowladda kaa oo ah inay bixiso mushaaraadkiisa haddiise ay dowladdu baal marto waxa uu askariga u bareerayaa inuu baarto dadka shacabka ah waa sayaabe maxaa bielka oo keliya barbaartan daba dhigay kuwan gaariga mukeef kale ku dhex mushaaxaya miyayna wax weydiin karin waa yaabay
mar kale kulan wacano wanaagsan waa xad isniin soo gelayso taariikhda ku aastaysan tahay labaaabaatanka bishii disembar sannada labaatan sagaaliyo toban qodobada barnaamijkan caawan ku soo qaad doona haddii allaha awood dala laga helo waxaa qayb ka noqon doona qaar ka mid odayaasha saxayaasha ee galmudug baarlamaanka soo xili doona ayaa mar labaad ka cabanaya bedelid lagu samayn doono cabasho ay muujinayaan ayaana goorta idiin soo gudbi doona waxyaabaha kale caawa xulashada waraysidaa ku dhegaysa doonteen waxaa qayb ka noqon doona shir looga hadlayay wadahadlada soomaaliya iyo somalilan ayaa maanta ka furmay magaalada caasimada ah ee muqdisho waxaan idiin soo gudbi doonaa muhiimadda qudbiyada laga jeestay shirkaasi waxyaabaha kale caawa barnaamijkan kuu soo gudbi doona waxaa qayb ka noqon doona guddoomiyahi hore ee gobolka hiiraan ayaa weerar dhanka af ku qaaday maamulka hiirshabeelle wuxuu ku eedeeyey inay ku fashilantay amniga deegaanada maamulka hiirshabeelle khudbad uu ka jeestay shir jira-aad uu ka qabtay magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan ayaan idiin soo gudbi doonaa maamulka gobolka banaadir ayaa xarga ka jira dhismaha xarun ee al-shabaab ay ku buriyeen weerar ay ku qaadeen mid ka mida degmooyinka ku yaala gobolka banaadir maanta ayaa dib loo furay khudbad uu jeeshay maamulka gobolka banaadir iyo degniino uu jeeshay ayaan idinla wadaagi doonaa gurrug waxyaabaha kale caawa barnaamij aan ku soo qaadi doona waxa qayb ka noqon doona golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya maanta waxaa hor tagtay wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka iyo xubno kale oo ka tirsan wasiirada soomaaliya su-aale ayaa la weydiiyey waxaan idiin soo gudbi doonaa nuxurka su-aalaha ay weydiiyeen qaar ka mid a xubnaha golaha shacabka wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya magaalada caasimada ah ee muqdisho waxaa ka dhacay kulan u dhexeeyey madaxweynaha soomaaliya iyo xildhibaanada haweenka ay ka mada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya haddaba waxyaabahay ka wada hadleen ayaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibyaal qodobadaas iyo wixnagu soo kora inta barnaamij aan ku jiro ayaad maqli doontaan xubintii kalamaan qaybaha dambe ee barnamij waxaa ku dhegaysan doonteen heesta tibinta iyo diyaarinta barnaamijkan oo anigoo xasana saaxiibkay maandur axmed ayaa barnaamijka caadhanka farsamo i qaabilsan ee waa mar kale iyo xulashada waraysyada yaydan wax isqabto isqimeeya baa lahay miyaydan wax isqabto isqimeeya baa lahay maxaa culummadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif nagu dhaco
saxiibyada kusoo dhawa barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada dhuusamareeb ee galmudug oo caaway warar aan helayna ay tilmaamayaan in qaar ka mida odayaasha galmudug ay ka cabanayaan bedelid wasaaradda arrimaha gudaha ay ku samaynayso saxayaashii galmudug ee horey u jiray qaar ka mida odayaasha saxayaasha ee galmudug ayaa waxa ay sheegeen in dowladda federaalk soomaaliya ay mar kale ku dhiiratay inay bedesho qaar ka mida odayaasha saxayaasha ee soo xuliya xubnaha baarlamaanka galmudug kulan wadajir ahaa oo goorow ay ku qabteen magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayay ku sheegeen in wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya ay ka cabanayaan islamarkaasna hadda ay waddo shaqo ay ku bedeleyso qaar ka mida odayaasha saxayaasha galmudug horey ayaa saan kale dhowr jeer lagu eedeeyey wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddiga doorashoonka inay bedelayaan qaar ka mida odayaasha saxayaasha galmudug ee lasoo xulay sannadii laba kun iyo shan iyo toban islamarkaasna hadda ay waddo dad kale oo iyagu kursigaasi ay doonayaan odayaashan waxay sidoo kale ay sheegeen in loo baahan yahay in dowladda federaalk soomaaliya ay joojiso dhibaatada galmudug ay ka dhex wado goorradan idiin soo gudbi doonaa ee jir jira iyadoo magaalada dhuusamareeb ay galmudug ay ku qabteen balse waxaan markiina hadiyaa magaalada caasimada ah ee muqdisho magaalada caasimada ah ee muqdisho waxaa maanta waxaada ka furmay shir looga hadlayay sida loo ambaqaadi lahaa wadahadlada soomaaliya ee somalilan waxaana ka qaybgelay waxgarad matalaya somalilan iyo guddiga wadahadlada soomaaliya iyo somalilan uu dhowaan u magacaabay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo xubnaha ka qaybgalay shirkaasi ayaa waxay soo jeediyeen talooyin badan oo ku aadan sida wadahadladaasi loo ambaqaadi lahaa shirkaas muqdisho dhamaad kadib waxaa warbahinta la hadlay islamarkaasna faahfaahin ka baxshay waxyaabaa kulankaas looga wada hadlay ee gudoomiyaha guddiga wadahadlada uu magacaabay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa farxad weyn inoo ah maanta in fagaar ahaan aan kula kulanno mujtamaca madaniga soomaaliyeed oo ka kooban culamaa uddiin iyo odayaal iyo dhallinyaro iyo haween iyo indheergarad kulankan wuxuu muujinayaa codsigiisa wuxuu ku yimid dhanka bulshada rayidka ood idinka matalaysaan saa darteed wuxuu muujinayaa in dareen xoog leh idinkugu idinku jiro oo ku saabsan sidee wax u socdaan sidee wax yihiin maxaa ku biiran kartaan maxaad halo ka geysan kartaan xaqiiqatan shucuurkaas wuxuu ka tarjumayaa shacbiga shacbiweynaha soomaaliyeed shucuurka uu qabo ayuu ka tarjumayaa mar haddaad tihiin codkii shacbiweynaha waxa uu qabo uu kusoo gaarsiin lahaa meelaha kala duwan ee uu daneynayo shacbiweynaha oo ay ka mid tahay wadaxaajoodka soomaaliya ee somalilan oo ugu ah qadiyada ugu weyn ee maanta soomaaliya ama shacbiga soomaaliyeed guud ahaanba haysata waan idinkaga mahad celinaynaa xaqiiqatan ummad ama shacbi hor uma socdo hadduusan dareen hogaaminaynin dareenka hadduu hooseeyana waxqabadkooda waa hooseynayaa dareenka hadduu sare kacsan yahayna waxqabado waxqabadkooda sare ayuu usoo kacayaa idinkagama sheekeynayo soomaaliya kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowdii iyo wixii ka dambeeyay ilaa haatan xaaladaha kala duwan ee ay ku sugnayd ama hadda ay ku sugan tahay waxaan la daalaa kufaynay oo la daalaa dhacaynay waxay ahayd sidee nabad loo helaa sidee dowladnimo loo yagleelaa afar iyo toban waa iyo wamaazaad oo shirar ah ayay naga qaadatay sidaan dowladnimadii u yagleelno oo ay u noqoto mid caalamka naga aqbalahaya qori kuma iman xoog kuma iman waxay ku timid wada hadal iyo wada xaajood dheer oo laba sano loo fadhiyay nairobi uwa kuwa kasii horeeyey oo qaahiro ku qabsoomay oo etoobiya ku qabsoomay oo jabuuti ku qabsoomay oo yemen ku qabsoomay marka waa garan kartaan waddooyinkii loo soo maray in dowladnimadan hadda jirta laga gleelo oo saabka loo dhigo laakiin qof kastoo soomaaliyeed oo soomaali ah waxaa qalbigiisa ku taagnaa had iyo jeer inay wax ka maqan yihiin dowladnimadii haddii la soo dhiciyey weli waa tukubaysaa maxaa yeelay garab dhan baa ka maqan haddii adigu garabka shimbirka wuxuu ku duulaa laba garbood garab hadduu ka maqan yahay inuu fadhiid noqonayo carada ku budboodayo nin walba waa iska caddahay iyo maruu ku faakacayo iyo maruu maaragtay indhaha bariqbariq ka siinaya inay xaajadu noqonayso qof walba moogaal uma qabo annagana sidaas kama duwinin haddaan qaran soomaaliyeed nahay waxaa inaga maqan garab dhan baa inaga maqan oo aan dareemaynaa inaan la-aantooda aan si fiican u socon karin qoraalayaal ma rabo khudbad dheer inaan galo guddigan marka waxaa loo sameeyey inuu waddada wadahadalka uu ku raadiyo sidii xal waara looga gaari lahaa arrinta somalilan xal waafaqsan midnimada wadajirka waalnimada dowladnimada qarannimada soomaaliyeed in la gaaro inkastoo aragtida ay kala duwanaan karto iyo si kastoo ay u kala fariisanaan karto walaalayaal waa naga go-i weyday somalilan ogooni u istaagin waa naga go-i weyday intaasoo sanaa la soo maray subaxdii aroortii haddaan soo kacno waxaan isweydiinaynaa maxaa soo yeelay maxay dowladii qabatay dadaalkayna wadaniga ah maalin walba haddii qofka soomaalida aan fiirino waxa weeye gudahan maxaa ka soo yeelay somaliland maxaa ka soo yeelay shacbiga soomaaliyeed waa ku mahadsan yahay dareenka fog ee uu arrintaa ka qabo annagana sidaad war u haysaan madaxweynaha waa markii ugu horeysay guddi si rasmi ah inta loo dhiso oo loo xil saaro arrintaas inay diraasad kusoo sameeyaan kulamo kala duwan shacbiga guddigaas uu la qaato arrintii isweydaarsi inay dhacdo taladoon in la noqdo oo wax alla wixii shacbiga soomaaliyeed ku jiro qeybihiisa kala duwan ee tala ah in la baadigoobo si aanu uga miro dhalino wadaxaajoodka aan la gelayno walaalahayna somalilan carabtu waxay tiraahdaa walikulli xisaanin kabwa faras markuu dagaal dagaaltamayo ama uu soconayo aan ku finin ma jirto laakiin waa kufaa waa kaca farasku kama liidino waxa nagu dha faraskaas waxa nagu dhacay kama liidino inaan kacnana waajib ay nagu tahay xaaladaha adduunka ka jira waana khasbaaya dareenkaa soo koraaya ee waddanka gudihiisa geeska gees ka jira ayaana khasbaaya isbedbedelka adduunka nagu heeraa nagu heeraarsan ee gobolka aan ka tirsannahay ka midka ah ka dhacaya ayaana khasbaaya marka intaas haddii laisu geeyo waxaa waaye in waxaan u ciirsanaba inay noqdaan wadahadal wadahadal wadahadal wadahadal wadahadal wadahadal soomaali ma kala maqnaan karto ood arkaysaan shucuurku siduu isugu xiran yahay in maantadan aan idinla hadlayo wafdi ka socda bulshaweynta somalilan inuu gargaar la soo gaarahayo shacbiga waalihiina ee sooma walaalehna ah ee soomaaliyeed ee ku tabaaleysan hiiraan khaasatan buulangu baladweyn waxaan u baahanahay shucuurkaas in la dhiso sare loo qaado oo la gaarsiiyo isu suhilow kankawin iyo dowladnimo mid ah iyo isu soo noqosho in la gaarsiiyo ayaan u baahana warka ma rabo inaan dheereeyo badankiisa xaggiina ayuu jiraa annaga howsha nolood xigmaday waad garanaysaan waxa waaye inaan tala raadino soo uruurino ka bacdi talooyin kasii bixino oo aan madaxweynaha aan hor dhigno ama dowladda soomaaliyeed guud ahaan marka tala idinka idinku baa maaragtay maxaa ladaha maanta la jirtaha walaalayaal sidii hore hayeelina su-aalo yaan waktiga lagu dhamaynin halala yimaado maskax maaxsan oo soo tufaysa wixii talooyin ah oo lagu hirgelin karo wadaxaajoodka aanu ku guulaysan karno oo na gaarsiinayo walaaltinimo iyo wadajir
howlsha warashada ayaa dhegeystaan saa radio cadana la socotaan intaan ka bixin wararka magaalada caasimada ah muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ah muqdisho wuxuu maanta xarga uu ka jiray dhismaha xarunta degmada hodan ee gobolka banaadir oo dibidhis xoog leh lagu sameeyey kadib qarax ay al-shabaab ay ku weerareen gudaha degmadaasi kadibna babur xoogan u geystay xarunta uu dhismaheeda socday waayihii dambe ayaa waxaa qarax loo adeegsaday gaariga laga soo buuxay ayabaha qaraxa ee ku weeraray tobankii bishii decembar ee sanadkii labada kun iyo siyo tobankii xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab halkaasoo xilligaas ay ka socotay munaasabad ee ay qabanayaan maamulka degmada hodan ee gobolka banaadir iyo muqdisho munaasabad xag looga jiriyay xarunta degmada hodan ee gobolka banaadir waxaa goobjoog ku ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir maamulka degmada hodan ee gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin kale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ah muqdisho cumar maxamed maxamuud finish ayaa khudbad halkaas uu ka jeeshay wuxuu ku sheegay in maamulka degmada hodan iyo shacabkeeda looga baahan yahay inay ka wada shaqeeyeen amniga si aysan u dhicin bubur dambe oo loo geysto xarunta degmada hodan ee gobolka banaadir ee muqdisho
waxaa farxad iyo raynrayn noo ah maantay inaan idinkala soo qayb galnay dhib u furidda xarunta degmada hodon kadib markii cadowga dadka iyo dalka soomaaliyeed uu baabi'iyey farxaday noo tahay raynraynay noo tahay cadowgana waxay u tahay jabiya halaag sababtu waxay tahay inuu cadowgu beegsado xarumaha loogu adeego bulshada macnaheedu waxa waaye in bulshada meel cidlo ah oo adeeg la'aanah la dhigowa balse waa nasiib wanaag waa allah mahaddiis inay bulshadeennu maantay ay garteen inay ayagu meeshii cadowgu ka jebiyaba ay jaabkooda ka dhistaan bulshada soomaaliyeed bulshada gobolka banaadir bulshada ku nool degmada hodon dhammaantood waxaan uga mahad celinayaa dadaallada iskuduubnida leh oo ay u taagan yihiin habeen iyo maalinba inay dalkooda dib u dhistaan mahadnaqaas kadib aan idinkaga mahad celinayno inaad dib u dhisataan xaruntiinnii maamulka waxaa bulshada soomaaliyeed ay gaartay inay garato cadowgeeda garato meesha laga haayo garato haddana sida ay dhibaatadaas ku xallisan lahayd xaqiiqdii waxay tahay bulshadu inay gacanta ku qabtaan dhibwadaha ayaa ka bilaabatay gobolka banaadir guud ahaanba waad og tihiin bulshada soomaaliyeed waa inay kala gartaan way kala garteen runtii midka baabi'inaya danahooda iyo naftooda kooda waxgarta dilaya iyo midka bilaaya noloshooda u taagan har iyo habeen waxay bilaabeen degmooyinka gobolka banaadir ayagoo isku duuban dhammaan qaybaha bulshada inay dhibwadaha ayagu gacantooda ku soo qabtaan kuna wareejiyaan hay-adaha amniga hay-adaha amniguna markaa ay garsoorka kusii wareejiyaan dadaalkaas dadaalkaas ka yimid dadweynaha ayaa suuro geliyey dhammaan magaalada muqdisho degmooyinka gobolka banaadir in si nabadaha lagu saacdo si nabada lagu soo koco ayaa dadaalkaas ayaa suuro geliyey dadaalkiinna si labalaaba ayaan leeyahay qof dhibqa wada oo reer habaar ah oo noolahoo dhan la diriraaya oo dilka naftiisa ka soo bilaabaaya qofkaas miyaa fiyow inti nooloo dhan oo la dirirayaa wuxuu ka bilaabaa isaga naftiisa waxaan leeyahay naftaada ha dilin ayaan wada leennahay oo nafteenna ha dilin oo noolow annaguna aan noolaanno aan wada noolaanno dhimasho ilaahaabaa nagu xukumo waa la dhimanayaa laakiin adigu sabab ha u noqon inaad naftaada disho ama aad teena disho sababta loo qabanayo macnaheedu waa sidaas waa la qabanayaa bambada iyo waxa uu isku qarxinaya ama nagu qarxinaya waa laga qaadaa waa qof qof waalan oo kale xaggee ka waala yahay xagga caqiidadu ka waasha adiguba ku tilmaami lahayd qof isagu isdilaaya inuu fiyow yahay dadka dhan inuu laayo qof raba ma fiyow yahay qof xurgufo waad dhex mari kartaa laakiin saas maha macnuhu waxaad og tihiin intaanoo meesha taagan hadday arkaan waxay jeclaalayan hal mar inay dhammeeyaan soo dhab maaha ma fayaaba marka dadkan qofka waasha waa la xidhaa dhakhtaraa la geeyaa laakiin xagga caqiidaday ka waasha qaar baa dhaqanka ka waasha waad ogtihi marka dadkaas waa shay ilaahay subxaana wa tacaalaa ummaddan ha ka badbaadiyo shartooda allaha naga qabto laakiin waxaan idiin sheegayaa ilaahi subxaana wa tacaalaa markaan annagu dadaalno oo sababta aan la nimaado ayuu na guulaynayaa arrintaas waa arrin dhab ah arrintaas waa arrin la tijaabiyey oo haddii maanta dadaal la sameeyo berri aad nasashadiisa iyo qabowgiisa aad aad dareemayso ilaahi subxaana wa tacaalaa markuu ka hadlaayo dadku inay isbeddel wanaagsan la yimaadaan wuxuu leeyahay ina allaha laa yugayiru maa biqowm xataa yugayiruu maa bianfusihim aayad qur'aanha waaye ilaaha dhahay macnaheeda waxa waaye ilaahay qoom ummad waxay ku sugan tahay kama bedelo xaalad ummad ku sugan tahay ilaahay kama bedelo ilaa ay naftooda isbeddel ka keenaan sow ma cadda maantay haddii dhagar qabiil la soo qabtay oo amniga loo dhiibay oo garsoorka loo dhiibay in la nastay sooma cadda intaas uun aan sii laasimno aan sii joogtayno aan sii kordhinno waxaan idan xasuusinayaa inkastoo aanan jeclayn markii ay xaruntiinna baabiinayeen cadowgu ma ma u kala aabayeeleen dadka waa laayeen dhammaantood soddonaa dhimatay shan iyo tobanaa dhaawactay yacni waxay ka fikirayaan ama ay ku fikirayaan waxay tahay dhammaan inta nool inay la-ato oo toodu naftoodu ay ka mid tahay waa halistaasu allah naga badbaadiyo marka dadweynaha degmada hodan waan uga mahad celinayaa guddoomiyaha ku-xigeennada maamulkaoo dhan waxaan uga mahad celinaya isku duubnida ay soo bandhigeen isku duubnidaasu waa midda lagu horumaro waa midda amni lagu helo waa mid waa midda isjeclaanta lagu helo arrintaas ayaan isku ognahay haddii alla idmo maamulka gobolka banaadir isagoo kaashanaya dadweynihiinnan wuxuu ballan qaadayaa inuu amniga idinku hor kaco
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayuu kaas ahaa oo ka hadlayay xarag jir maanta lagu sameeyey xarunta degmada hodan ee gobolka belandir oo tobankii bishii disembar sanadkii tegay ee labada kun iyo sideed tobankii xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab qarax ay ku weerareen howlshaha wareysada ayaa dhegaysanaysaan radio aadana waad la socotaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kulan watasha maanta wuxuu la qaatay xildhibaanada haweenka ah ee labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya kulankaas waxaa lagu hadlay dhammaystirka xeerarka iyo sharciyada ku salaysan horumarinta haweenka iyo dhallaanka ee horyaala baarlamaanka federaalk soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa bogaadiyay haweenka labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ay ka binayeen xaqiijinta mataladda siyaasadda ee haweenka soomaaliyeed isagoo sheegay in kaalin muhiim ah ay ka qaadanayaan qorshayaasha qaran ee dib ugeysa dastuurka iyo sharciyada dalka ee hadda horyaala labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya xildhibaanada matalaya haweenka ee ka socday labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ee maanta ee la kulmay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo lana wadaaga warbixin ku salaysan shirweynihii saddexaad ee xildhibaanada haweenka ah ee baarlamaanka soomaaliya sidoo kale waxay xog ay ka wareysteen qorshayaasha xukuumaddiisa awoodsiinta haweenka kulankaas markay soo dhamaadeen kadib waxaa warbaahinta la hadlay islamarkaasna sharxyo ay ka wada hadleen madaxweynaha soomaaliya iyo haweenka ee baarlamaanka ee ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaan ka tirsan xildhibaanadii ka qayb galay kulankii madaxweynaha soomaaliya la qaatay xildhibaanada haweenka ee ka mid ah labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya
maanta waxaan kulan la yeelanay annaga oo ka kooban gabdhaha labada kokis ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya golaha shacabka iyo golaha aqalka sare iyo gabdho ka socda civil society-ga iyo la taliyaha wasaaradda dastuurka waxaan la kulanay madaxweynaha kow waxaan uga warbixinaynay shirweynihii saddexaad ee baarlamaanka gabdhaha baarlamaanka sanad walba la qabto oy kasoo qayb galaan gabdhaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya labadiisa gole iyo gabdhaha baarlamaanka dowlad goboleedyada ee xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gabdhaha u dhaqdhaqaaqa ururada bulshada iyo xubno kale oo ayagana ka socday hay-adaha caalamiga ah ee kaalmeeya dowladda soomaaliya waxaan warbixinta kabacdi shirweynihii siduu noogu soo dhammaaday iyo sidii muxuu ahaa waxyaabihii ka soo baxay markaan madaxweynaha uga warbixinay waxaa kaloo aan iyadana qodobka labaad noo ahayd qoondada haweenka sidii loo xaqiijin lahaa oo ah boqolkiiba soddon iyo wixii ka badan oo aan maadaama madaxweynuhu uu yahay madaxii dalka ugu sarreeyey in qoodada haweenka la xaqiijiyo si aanay gadaal uga noqonin boqolkiiba soddon iyo wixii ka badan inaysa gadaal uga dhicin oo hadda aan ku fadhino baarlamaanka boqolkiiba labaatan iyo afar aan ku joogno inaan muxuu ahaa madaxweynaha xoogga saara sidii aan qoodadaas ku heli lahayn gabdhuhu ay ku heli lahaayeen ayadana kulankanagii wuxuu noogu dhammaaday si guul iyo farxad leh madaxweynaha si aad iyo aada u qiimo badan buu noo soo dhoweeyey si aad iyo aada u sharaf badanna wuxuu sharaf iyo muglehna wuxuu noogu xaqiijiyey inaan gabdhaha qoondadooda aysan gadaal uga dhacaynin hadda inta ay tahay ay boqolkiiba soddon iyo wixii ka badan ay heli doonaan oo ah xuquuqdooda dhinaca sharciga waxaan isla soo qaadnay waxaa ayaamahan dambe muxuu ahaa dalka dhibaato ku hayo wax la yidhaahdo kufsi marka arintaas iyadaa ka dagaalankeeda sharci ay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ay soo keentay golaha shacabka ayaa jiray oo golaha wasiiradu ay soo baasgareeyeen marka isla sharcigaas waxaan rabnay in asagana xoogga la saaro oo maaragtay si lagu xakameeyo guud ahaan kulankeenu wuxuu ahaa kulan runtii guuleed oo lagu guuleystay waana uga mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya sidii qiimaha lahayd uu noo soo dhaweeyey iyo sida uu noola qaatay wixii aan wadanaba
xulashaha waraasida ayaa dhegaystaan saan radio cadana la socotaan magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan ee hirshabeelle ayaa markaan dib ugu laabanayaa yuusuf axmed hagar dabageed ayaa sheegay in faraha ay ka baxeen amniga deegaanada hirshabeelle islamarkaasna madaxda hirshabeelle ay dayaceen amniga qaar ka mid a shacabka ku nool deegaanada hirshabeelle wuxuu sheegay inay xirmeen wadooyinka soo gala magaalada jowhar iyo xarunta gobolka shabeellaha dhexe sidoo kalena al-shabaab ay wax ka yar shan kilomitr u jiraan magaalada badweyn ee gobolka hiiraan ee hirshabelle islamarkaasna laga cabsi qabo in dhibaato ay u geystaan shacabka ku nool magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan hirshabelle oo uu sheegay in ay dayaceen amnigii deegaankaasi madaxda hirshabelle shir jiraa-id uu ku qabtay magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan hirshabelle kadib markii uu ku salaabtay safar ugu maqnaa dalka turkiga ayuu sheegay in afartii sano ee soo dhaafay madaxda hirshabeelle ay ku fashmeen wax ka qabashada dhinaca amniga ee deegaanka hirshabeelle maamulka hirshabeelle ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka oo guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dee hirshabeelle intay dhisan tahay waa ogtihiin intay dhisan tahay waa ogtihiin tabaraana la guuraahe taaka lama guuba taakaa la guuraa mase tabar uu yidhi taaka meelay ku geyni mataqaanide tabaraa la guuraaha la yidhi soomaalidu saasay kuma mahadda war xataa tabar waxaad ku qabanaydiin ma leh tabar xataa isku dayi maysiin dadkuna inay la yidhaahiin hirshabeelle addukaa shalay loo dhisay hirshabeelle waa la dhibtay hirshabeelle meegii la dhisay meeshaan shalay joogna meel ka hoosaydaan joognaa aaday nasiib darro u tahay walaalayaalow adinkoo mahadsan adinkana waxaan idiigu baaqaa oon idiga codsanaa sidaad marada u gutantihiin siaan hay inaad u gutataan wax uun adkoo samaynaa labadaas gobolood madaxda ka tihiin wax uun adkoo ka samaynaa wax uun hurumara ama wax uun amniya dalkaanu hadduu amni helo iyo dadkaanu hadday amni helaan ama amnigooda boqolkiiba konton laga shaqeeyo waxa waaye kadib horumarkoodu waa iska sahlanaana laakiin haddeen amnigiiba hal subax loo kacayn oon hal subax layska xil saarayn oon hal bil layska xil saarayn yacnii waxa waaye waa jugjug meeshaadii joog tabartana laysku nicmaayo hadda tabar inay hayso hirshabeelle waa la ogyahay inay dawlad maaragtay curdana ay tahay waa la ogyahay laakiin curdanimadiiyaa waxaa la rabaa in hataa hal tuulo lagu xalliyo in hataa hal degmo lagu xalliyo shabeelaha dhexe waxaa hirshabelle waa shabeelaha dhexe ay hiiraan shabeelaha dhexe caasimadiisa waa la weerara eerboorkiisa waa la weerara ee afartiisa koona maalinka oona shabaab jidkii muqdisho iyo iyo shabeelaha dhexe waa go'ay hiiraanna waa tal weerayna si aniga xalay habi hore waxaan laylahay inta ceelgaalay ka soo daateen intay ka soo daateen waxay ka soo daateen baardheere waxay ka soo daateen burfiiq ayaa laylahay baaray joogaan intay ka dhaceen macaaday ka soo baxeen waxaasaa lalahay ciidan laano lama hayso dad laano lama hayste meesha waxaa ka maqanay ila tahay abaabulkii waxaan codsanay inaad dadka abaabushaan dadka madaxaad u tihiin waxaad haysin aad ku horkacdaan dayn iyo deeq waxaad heli karta aad maaragtay aad ku bilowdaan dee adukoo amnigii xigta u socdaaman waaye amniga xigta aada walaalayaalo codsiya iga tahay adinkana intaasaan idileh
gudoomiyaha hore gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar dabageed ayuu kaas ahaa oo dhaliilo kala duwan u jeedinayay madaxda maamulka hirshabelle oo hadda uu ku eedeeyey in ay dhibaato ay ka wadaan deegaanada hirshabelle sheegana in ku fashilmin amniga deegaanada hirshabelle xulosheeg warasada ayaa dhegeysanaysaa radio codana oo la socotaan waxaan aadayaa muqdisho ayaa markaan dib ugu laabanayaa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta waxa ay kulan ajadius ahaa su-aal weydiinta wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya waxa ay ka yeesheen magaalada caasimadaahe muqdisho waxaana kulankaas soo xaadatay in ka badan boqol afartan iyo laba mudane oo ka madax xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaana kulankaasi jir gudoominayay guddoonka xooyinka koowaad ee aqalka shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ayaa su-aale ku aadan caafimaadka iyo horumarinta adeega bulshada waxa ay su-aale weydiiyey xildhibaano ka tirsan ee golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya xildhibaan uu ka mid yahay cali sheekh cabdulaahi cali afgooye oo horey u horay oo horgeeyay maantii ama soo jeedna wasiirka looga yeeray ayaa golaha ka horsheegay inuusan ku qancin qaabka wasiirka ugu jawaabay su-aalihii qoraal ahaan loogu gudbiyey wuxuu sheegay xildhibaan in wasiirda aysan bixin jawaab ku qanci karaan xildhibaanada looga baahan yahay in arrintaasi ay ka wajawaabaan aad micnaha guddiga emergencisa dalka aad maamushaan maxaa diiday waxaan aragnaa afar iyo tobankii oktoobar masiibadii dhacday warbixin aan sugayna dhakhaatiirtii iyo wasiirku inuu na siiyo in hay-adaha ama wasiiraha aan aqoon u lahayn su-aasha dambe oo aan ku soo guranada waxaa weeye wakhtigoo yar dartii dalka kan waxaa jira waxa la yidhaahdo ama adduunka baryahan ka dhaca organ harvesting ama goosashada xubnaha bini aadmiga waxaan maqli jirna beeraha inaan beer falanno markii xilligeeda la gaaro micnaha lasoo goostaannu arki jirnay waxaa dhaqan ah adduunka caadi ka ah gaar ahaan soomaaliya in xubnihii bini'aadmiga sida wadnihii iyo beerkii iyo keliyihii dadkii masaakiinta gaajada jirta darteed soomaaliya waxaa baryahan ku badan barnaamijka isaga ah maxay wasaaraddu gudoomiye waa muhiim baan isleeyahay haddii kale caruuraha iyaga iyo adiguba waxa weeye marka maxaa arrintaa iyada ah maxay kaga qorshaysan ayaanu leenahay midowga gudoomiya sida wasaaradda gargaarka soo soo gaarta adigoo afka rabay inaad ku dhufataa haddana ka laabata marka see loo maareeyaa wasaaradda caafimaadka ma lagu wareejiyaa ama gobolka banaadir oo ayaan waxaan arkaynay tii 14 of october inta garoonka taga ayagu iska xabsanaya oo baabuur ku xabsanaya wasaaradda caafimaadku ma la wareegtaa dawada deeqda ku timaadda ee diyaaradaha ku timaadda ee dowladuhu sida tooska ah ay u keenaan waa mahadsantiin waxaan ogeyn ayaa wallaahi wasiiradda ka soo baxay aadan u mahadsantahay wasiir waxaa la yidhi dawada waa la qaybiyaa waxaa loo qaybiyaa gobollada waxaan maqlaynay somalilan waxaa la siiyaa dawo ayaa la siiyaa ani deegaanka soo jeedo ila xildhibaanada afgooy meel kastaa loo hadlay aniga deegaanka ka soo jeedo waxaa u xiran albaabada oo telefisonka laga soo saaro albaabka miriray oo gobolka la yidhaahdo zaylac caasimadda zaylac wasiir markaa bixinaysaan dawada ma magac somalilana loo bixiyaa mise waxaa loo bixiyaa gobolladii sida hadda u sheegteen sideed degmooyinay gobollaan siinaa su-aashay sidoo ku weydiinayaa magac gooniyo somalilan somalilan waxaan maqlay inay yidhaahdeen shaqo kuma lihin annaga waa goosanay laakiin ay waxna nala qaybsadaan gobolladii ay xukumeen wax gaarin su-aashaasaan rabaa in laiga jawaabo
wasiirka uu ka jawaabtay waxaana sheegtay in qaar ka mid a xubnaha golaha shacabka ay yihiin kuwo aan ogeynba xaaladaha waddanka u jihaya si gaar ah dhanka caafimaadka lama diidi karo waxyaalaha aan dhahaa waxay tahay wacyigelinaa la socoto waxaa laga yaabaa qofka inuu ii yimaado aniga xildhibaano badan sharafay leeyihin qaarkood saaxiibo oo jeclay laakiin inay dhahaan aniga magaalada iyadoo nabad jirto waaya daawo ii dhib aniga waxaan rabaa constituensigayga aada aniga waa idiin sheega bajetka waxaan idinku bilaabay sabab anu daawo ma soo iibsado daawada imaada emergency waaye faleebo iyo disinfectant iyo iyo waxyaalaha wax lagu duubaan ii keena qofaa wuxuu igu yidhi maya aniga inaan constituensigayga aado waayo waxaan ku leeyahay dowladda wax mii dhiibin adoo iga raalli ah xildhibaankayga bakaaraha taga ka soo gada cidda u geyn because dowladda lacag firi lacagta ma aha dowladda inaysan rabin inay siiso budgetka kordhiska la kordhiyey waxay ku tusaysaa political commitment inay jirto laakiin lacagaha prediction waa idinka iga badiya maaliyadda mar maxaa soo xarooda securityga waa ishiigu ugu weyn waddankan mararka qaarkood ran costigeen waxaan u weynaa lacagihii askarta dowladihii mucaawanada bixin jiraa gooya dadkii mudnaa in lacag la siiyo iyo wasaaradda inay mugdi ahaato waxaan waxaan door bidayaa wasaaradda inay mugdi ahaato inta rad ay lahayn securityga wax walba ka weyn oo ma ku eedaynayo dowladdeeda laakiin waa xaqiiq jirto oo ah inaanan iska indha tirin marka daawada waa jeclahay meel allaale sidaan u qaybiyo marka kasta yaro oo emergencyga noo soo aruurto waa macaawino waa qaybinaa meel allaale meeshaan gaarsiin karna looga baahan yahan gaarsiinaa marka annaga daawo ma soo gadanno ma qaybino laakiin xildhibaanka hadduu yidhaah waxaan aadayaa dadkii isoo doortaan aadaya ee daawaan kaa rabaa anigana daawo aan hayn aniga ra-iisul wasaare xataa dhowr jeeraa laygu dacweeyey ra-isulwasaare u sheegay waxaa ku yidhi daawo intay ka keena bajetka ii badi anaa ku tusaaya inaan qof walba siiye laakiin realitigaa ka duwan marka xildhibaanada waa marka ii imaadaan waa idiin sheega hadalkan ku bilaabay xildhibaanada xaqay u leeyihiin inay ka walwalaan deegaankii laga soo doortay iyo deegaan kastoo soomaaliya dhibaatada ka jirta inay ila wadaagaan midna meeshayay ka bixin constitutionkeena wuxuu leeyahay soomaaliya waa federal government aniga waxaan xasuustaa anoo wasiir cusub ah 2017kii baydhabo inaan tegey niman ajnabi aan waday oon ka keenay w ho inay arkaan baydhabo waxaa laygu soo eedeeyey maxaa mar walba baydhabo loo geeyaa wafdiyada weyn war baydhabo aniga deegaan doorashadeeda ma ah mana ku dhalan laakiin baydhabo waa meesha ugu badan oo i d bda ay kusoo baxdeen laba milyan oo ilmo u yaraa ku jira xeryaha magaalada afkeeda qayb ugu dambeeya barnaamijka ayaan isla soo gaaran waxaan aadayaa magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug oo warar kala duwan ay ka soo baxayaan qarax habeenkii xal ahaa xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab dad loo malaynaya ay ku wareen mid ka mid hoteella ku yaala magaalada gaalkacyo halkaas oo ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan ciidamada militariga soomaaliya sida gaarka saraakiil ka tirsan ciidamada militariga soomaaliya si gaara ciidanka kooiy labaatanaad iyo taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliya genaraal cabdixamed maxamed dirir oo maalmahan ku sugnaa magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug weerarka ku bilowda qaraxyo ayaa habeenkii xalay ah waxaa lagu qaaday hotel magaalada gaalkacyo ay uga sugnaayeen saraakiil ka tirsan ciidamada militariga soomaaliya oo ku yaala dhanka maamulka galmudug ee magaalada gaalkacyo weerarkaas waxaa sida warar kala duwan ugu soo gaareen ka dhashay qasare isku jir dhimashadii dhaawac waxaa dhimashada la sheegay in ka badantahay toddoba dhaawacan uu sidoo sheegay oo ka badiyay konta kale gudoomiyaha degmada gudoomiyaha magaalada gaalkacyo ee dhanka maamulka galmudug xes yuusuf bare oo shir jir aad ku qabtay magaalada gaalkacyo ayaa warbaahinta la wadaagay khasaarihii ka dhashay qaraxii xalay lagu weeraray magaalada gaalkacyo ee dhanka maamulka galmudug
inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun xalay halkan waxaa ka dhacday khasaare xoog leh dad shacab ahoo fara badan baa waxna ku dhinteen waxna ku dhaawacmeen waxaan leenahay ilaahay intii dhibatay ha u naxariisto inta dhaawacana allah u boogadhayo xalay abbaaraa laba saac iyo barkii baa meeshan aan taagannahay baabuurkaas aa u jeedaan oo halkaa birihiisu ka muuqdaan baa isku qarxiyey waxaa lala beegsaday baabuura ciidamada xoogga dalka ay leeyihiin runtii khasaaraha dadka shacabkaa soo gaaray baa aad u fara badnaa dhaawacu wuxuu dhan yahay ilaa afartan dhimashaduna toddobaannu xaqiijinnay wax kalena way dhici karaan ilaa hadda waxbaa kala maaragtay meelaha kala yaalyaalla intaasaan sheegi karaa haddana saakay meeshii nadaafadeedii iyo qofkii meydkaa isqarxiyey inaan aasno iyo waxaasaan u joognaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin qayb gudoomiye barnaamijka soo gaaran waxaad ku soo dhawaataan xubintaad ku xisaab badnayd ee kalamaan
jidadka xiran iyo qaxarkii wuu batee allow qaadirow inaga qabo qalad dhe qalad kabiir dhe qaaja iyo juuc dhe dadow la'aanta miyaan lada amni ila'aantii miyaan ladaa war muqdisho intaan joogay wax badan baan ku arkay waxaan idin weyddiiyey xeeb lagu dalxiisiyo xamar xiisa badana habla xawralcayn iyo dulxishoota badana xeerbeegta talisiyee xildhibaanna badana xabad layska riday iyo wadda xidhasho badana warriowga boosow intii yaradaad joogtay baad na barataye maad naga tegti intaadan waxyaabo kaleeta naga sii ogaan dadkana na wada barin war reer kalamaan umaysiin lahaa run sheeg hoob aragdan eebsheegu war nimanyaha waxaa la yidhi qof xisaabtama xalraadis maaha marka ninkaa mar dambe yuunu xisaabinin xasuustaa ma xiriirshana waa la yidhi waxaa kaloo la yidhi ummaddan xisaabtamin xoolaha ma dhanto xamarow khayaarka meeha waa ku jirtaaya abdiwelibka boosamay baan ku warqabnee heestilileey xamari waa lagu xumeeyayaa ku haalmarinaaye war madayow intaaday tiriba magacaygaan ka garta war waxaa la yidhi xujo iyo dhib baa xarunta yaal xididadhaadheer xas bay noqotay xulufooyin baas kala xirmaysteen inkastoo xubno badan la xulo xilalna loo dhiibo inkastooy xariiraan qudboo dhaar xaf lagu siiyo xoog iyo haddii xeel intaba laysku wada xoorshay xinjir dhaadshe iyo xaasid xamar laga xorayn waa war xaqiiqadan la aadine xamar lama xorayn waayin horta hujumu falamaas oo haaji falamaas allow xamar xaalkiisii waa la soo dhaafay intii xamar xaniinfay xoog iyo xiilo xariifkood aan waaye xujo yeeli maaye xabadkaygaan ku saara jug babac babac bac kulub aal dhihi jiri hadda ma leh warsambaloolshe wuxuu yidhi dadka xamar joogaa waa dulqaad badan yihiin laakiin anugu waxaan u malaynayaa damiir xumo iyo doqonnimo inuu u qarinayo oo hadda waxamaan leenahay xaaji macow soo xanjeer axriif tagne waxaa hore loo yidhi xamar haddaad xamaal ka weyso xariifaa la noqdaa aweyanbar adoo waayelehobata xariifnaga tabi haalka muhumaada war waxaydaan war ugu daalin xamar xaalkiisu sidii hore maaha hal guddoomiyuu leeyaho cumar filish baa xukuma asaguna wuxuu yidhi dadku ha dul qaateen dhibaatada haysata mar dhow bay ka baxayaane marka waa la doogiye yaan la dacaroon war cumar ma diidanine magacaabistaan diidanna sababtoo aan nin la soo magacaabay wixii loo dirsaduu qabanaya war cumar wixii loo diray inuu qabtaa waa dan mas-uuliyaddiisana waa yaqaan iyo inuu wax kala dabbaro warnimayo war ma haysaane gaalkacyo masiibaa ka dhacday qarax baa ka dhacay dad badan oo masaakiino oon waxba galabsan barna ku dhintay barna ku dhaawacmay marka kuwii geysta allaha ka abaalmariyo kuwii dhintana allaha u naxariisto kuwa dhaawacmana allaha u boogadhayo laakiin soomaaliyu meel kastoo ay joogto ama garowe ha joogto ama gaalkacyo ha joogto ama hargeysa ha joogto ama kismaayo ha joogto ama xamar ha joogto ama jawhar ha joogto ama baydhaba ha joogte ha ogaato nimankaasu inaysan cidna dhaafayn haddaan la iska dhicin war qaraxa gaalkacya ka dhacay qoladii soo maleegtay muraadkoodii ma fulin madaxdii ciidamaday rabeen inay ka takhallusaan laakiin ilaahay ma dhihine masaakiin bay marteen warnimiyow maysiin lahaa mardaboolyaalku mad imiji i masaakiin midnimaka dhaafayaana mawlow maabuudow megentaa wareer kalemaana waxaan idin leeyahay yaa khiyaamo nala maaganoo sira maleegaya yaa carruuru maankii ka xaday qarax ku miidaanshay masiibada qarsoon yaa noqdayoo soo mushibay muumin war ma adigaan maqal macallinka dugsiga iyo shiiqa duruusta ka akhriya masaajidka ku soo dila imaamkana ku soo dara mu'aadinkana hadaynina dadka mooda cibaado darkee laga waraabiye war ma adigaan maqal waagii dillaacada bale lagu ducaystiyo dhiig daata mooyee cudurkiinnu daawiyo daryeel kale ma leeyahay war maadigaan maqal dabku wuxuu ka shidan yahay dunidan muslimiintu inta ay ka degaane yaa loo dan leeyahay daaha yaa ka dambeeya duulaanka yaa wada war isingan dheegna dugsigana hirnaang masaakiintana duugnaang dariiqana qarxinaang oo daliilnang hayna yaa allow aniga waa yaabaye ma dukaamo iyo suuq dadka lagu gadaa jiraanne warnimada waxaa la yidhi naftayadu raqiistoo waatan sida rasaastii dadka laysku ridayo qarax lagu rakibaye xaggee ruuxda war waxba isdaalina waxaan ku dhihi lahaa naftii ruux daldalayoo hilibkiisa u daashay haadkiyo dugaaga inuu taada daayaa waa dameero geesalay warya dhammaantii waxaan dhihi lahaa in kastoo rasaas laysku rido oo rag lagu laayo kama raysta aadmigu inay run isu sheegaan marka waxaan ku tali lahaa daalibaan iyo maraykanba waa kuwa wada hadlaye annaguna aan wada hadalno dhiigga dadka muslimiinta ah ha la badbaadiyo dadoo walaalayaalow dabushaytarifi diintisalarbayn isdilaano nusukutaan dad walaala diintosheurobenina dalkaymu lisinaana dowtaymu lisinaana duulkowmu sinaynana diintu muranana dooweynantaan kubay waryaanaheen waxaan maanta maqlay in magaalada muqdisho uu ka furmay shir u dhexeeya somalilan iyo soomaaliya waxaana la yidhi waxaa ku kulmay odayaal dhaqameed iyo guddigii madaxweyne farmaajo magacaabay oo muuse handaraab ma og yahay warniyow odayaal magaalada muqdisho laga dhex aruurshay somalilan shir kuma mateli karaane shir somalilan lagu xamanayaa dhacay dheh warniyo midnimada soomaaliya miyaa diidan tahay warnimayo cid somalilan matalaysa oo xamar wadahadal ku gashay ma ogi shirkaasina wuxuu ka dhigan yahay cudurka kaa gala fardaha haddii laga gubo dameer dawada lama gaaraye warniyo maalin kasta mahdi guuleed bayle maareeye iyo saalax shirka golaha wasiirraday ka qayb galaan markaasaad leedahay somalilan wax matela shir xamar uguma qayb galaan warniyo miyaad maqal haddii dhagta ruux la jaro daloolku wuu joogayaa jaleeladan geedi ku yaal mirah lagan jalamsada marka adeer nimankaas waa nima soo shaqo tegey horta sawtii gaariya lahaa allaha u naxariistee dawga aada boorame kuma geeya daafeed maxaa loo daalayaoo la ysaga daba wareegayaa hore waxaa loo yidhi dilamo ciday kaa bixisaa maahana cid kale kuma gaarsiiso wardamaan war mahaysiine soomalilanna kama gaartaane madaxda qaranku waa kuwii sababa abni uga baaqday sanad guuradii booliiskaoo ka dhacaysay garoonka kubadda cagta xalala kumaanda boolisiyo madaxtooyada ku dheggan ayuu madaxweynuhu tegi waayaa la yidhi waxaa kaaga sii daran oo la yidhi booliska saddex maalin bay ilaalada madaxtooyadu baaraysa haddana wadnaha waa la sii waayey warnimaya beenta iska daaya guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha ayaa ka qayb galay war meel maalinlakusuwaw kabiir maka qanacaaso agtaa ra'iisul wasaarigaseedaynahaad judhu waa odhan waayey waxaan maqli jiray hashu maankayga gadaya ma masaaray laqday horta madaxweynuhu maxanaaqsan yahay warnimada waxaan idin weydiiyey ra'iisul wasaarihii hore cumar cabdirashiid waxaan maqlay inuu boosaaso joogo wadahadalna ka wado marka ma odayaashii gobolka iyo daniyuu heshiisiinayaa mase waa kala geynayaa warwar maayo sida puntland waxbaa u dhaqan arrintoodana ayagaa xallisanaya imaaraadkana waa ku jira warwar mahaysiine wax kastoo dhaca somalilan dhaqan xalliya bay leedahay ee qoladiina waa la weyn tahay iska daba meeraysta meerays maaha meeha maxaa kasoo jiraysa aad naftirka meeha muuna khatidood adeer xamar lama kale xige ha qaldamin warwarka ayaan taabidkaa maqlin war faysal calawara wuxuu yidhi midkaan hargeysa ka ceerinaba muqdisho inuu tago caalanka iska hugsanaa warnimada war ma haysa haddana shalay waad arkayseen wafdigii somalilan ka socday oo gurmadka siday ayroboorka aadan cadda waxay ka soo degeen ayagoo calankii somalilan garbaha u saaran yahay laakiin waxaa su-aalu ka taagan tahay dad calanka soomaaliya huwan oo hargeysa ma ka degi karaan wareer somalilan waa hor calankaagana lama tegi kartid waree aduu orod qaado laadkaaga maxaa noola
fariintaasi xubintii ka horreysay kalamaan waxaa gabagaba ahay barnaamijka wacaha soo saraakan uu ka timin anigoo xasana saaxiibkay mahandur raxmad uu farsamay tan intaan barnaamijkan dibdib u kulmi doono waxaan dileynaa saaxiibayaal habeen wanaagsan Thank you.